إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan gobolka amxarada ayaa waxaa weli ka soconaya dagaalada u dhexeeya ciidamada itoobiya iyo kuwa maleeshiyaadka faano iyadoo itoobiya lagu eedeeyey inay kordhisay duqaymaha ka dhanka ah dadka shacabka ah ganacsatada khudaarta ee magaalada muqdisho ayaa ka soo horjeestay in khudaaro laga soo dhoofiyo dalka dibaddiisa dowladda jabuuti ayaa bilowday inay raafto dadka itoobiyaanka ah ee aan oggolaashaha ku joogin dalkaas xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in afduuba lagu haysto magaalada kismaayo ee xarunta u ah maamulka la baxay jubbaland dowlad diini ah ayaa deegaan hoostaga hawaayi oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose loogu qabtay qaar ka mid ah bulshada halkaas ku nool hogaamiyaha maamulka la baxay hirshabeelle ayaa sheegay in xildhibaan xaado leh uu ka tagay furmaha dagaalka una cararay dalka kenya warka dibaddani waxaad ku dhegaysan doontaan tiro dad ah ayaa ku naf waayey dooni ku degtay xeebaha dalka maraykanka intaasu waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu darka roon warkaas oo faahfaahsan leh goordhow ayaynu idiin soo gudbin doonnaa insha allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa siddeedda bisha dulqacda sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri dhanka kalena waafaqsan lixda bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo fidsan gobolka amxarada ayaa weli waxaa ka soconaya dagaalada u dhexeeya ciidanka itoobiya iyo kuwa maleeshiyaadka faano iyadoo itoobiya lagu eedeeyey inay kordhisay duqaymaha ka dhanka ah dadka shacabka ah faahfaahinta qodobkan waxaa inoo haya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka amxaarada ee faano ayaa laga soo warinayaa in ay weli ka socdaan qaybo badan oo ka mid ah gobolka amxaarada ee dalka itoobiya wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dagaaladan ay labada dhinacba isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan islamarkaana ay geysteen khasaarooyin nafeed walow aan la helin xogo rasmi ah dhanka kale hay-adaha sheegta xuquuqul insaanka ee dalka itoobiya ayaa waxa ay soo saareen warbixinno ay ku sheegeen in diyaaradaha dagaalka ee itoobiya ay duqaymo bareer ah la beegsadeen dad rayid ah ee ku dhaqan gobolka amxaarada waxa ay sidoo kale tilmaameen in kaabayaasha dhaqaale ee gobolka amxaarada ay ku burbureen dagaalada xooggan ee u dhexeeya maleeshiyaadka faano iyo milatariga itoobiya wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in dagaalada ay ku burbureen xarumo waxbarasho oo aad u tiro badan islamarkaana uu aad u yaryahay gargaarka gaaraya halkaasi dowladda xabishida itoobiya ayaa la daaladhacaysa dhibaatooyinka ay sababeen dagaalada culus ee ay kula jirto maleeshiyaadka hubaysan ee kasoo horjeeda xukuumadda adis ababa waxaana hadda muuqanaysa in dagaaladu ay dib u sii xoogaysteen dhigbax ballaaranna uu ku socdo ciidamada xabishida itoobiya ganacsatada khudaarta ee magaalada muqdisho ayaa ka soo horjeestay in khudaara laga soo dhoofiyo dalka dibaddiisa cali aadan ayaa inoo haya faahfaahintan ganacsatada khudaarta ee magaalada muqdisho ayaa mar kale si adag ugu horyimid tallaabo ay dhowaan qaaday dowladda federaalka taas oo ogolaanaysa in khudaarta laga keeno dalka dibaddiisa iyadoo aan wax cashuur ah laga qaadin halka dhanka kale ay jiraan xayiraado iyo caqabado la saaray khudaarta kasoo go-da gudaha dalka kadib markii ay arkeen khudaarta dalka oo ku xaniban kontaroolada magaalada muqdisho halka tii dibadda laga keenay si xur ah suuqyada loogu fasaxay ganacsatada waxay arrintan ku tilmaameen mid nasiib darro ah oo dhaawacaysa dhaqaalaha dalka gaar ahaan beeraleyda soomaaliyeed oo dadaal badan ku bixiyey wax soo saarka gudaha waxay sheegeen in khudaarta kasoo go-do gudaha dalka ay la kulanto cashuur aanan sineen koontaroollo badan iyo dib u dhac ku yimaada suuqgeynteeda mid ka mid ah ganacsatada oo la hadlay warbaahinta ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in dowladda ay taageerto wax soo saarka shisheeye halka midka gudahana ay xayraad saarto tani waxay dhibaato weyn ku tahay beeraleyda iyo ganacsatada soomaaliyeed ee ku tiirsan khudaarta gudaha kale oo idan oo ruqis anagoo wabiinaya haddana khudaar kale oo ruqis noo soo dhaceysaa wixii baran wada gadana malaha waxaa la keenaa beetaraaf oo wa- dalkayna ka bixin waa la raqiisiyaa amba dalkayna ka bixinaa la keenaa waa la raqiisiyaa nyaayan dalkayna ka bixin oo ka- ka bixinaa la keenaa waa la raqiisiyaa wax walbo dibis dibis laakiin maxaa ilmihii iyo carruurtii waxaan siisanayna ma laha xoolihii dhan waa naga halaayeen wixii dhan xoolo lee nagu cunaayo waxayna nugu filan wax kale ma- ma ma doonayno xanuunihii mid kalaa ka imaayo kaayna noo gadmilaa koo kalaa noo imaayo wixii xegur imaa waxaan kaloo ku dheelaya ma u baahno unanka inaan wax kala qaadano waxaa qale wixii banaanka laga keenaa noo qaaliyey ilaahana siiyi dalkeena hooyo waa mahadsantii walaaley soo dhaafiyo marow keega iyo bacoobe keega basbaaska iyo midoodudo koo kalma fado dalkeega hooyo maasha allah tabaaraka allah naayadan abuurkiis waa kaas maaykataan abuurka naayadan waa ta waa tacbanaa beeraleeyanaa wax nag maqan male robert ilenoo kandheroog maasha allah tabaaraka allah keega alaabta nag farfarayaana laga dhaaf laag si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horreysay ee ganacsatadu ay ka cawdaan arrintan marar badan oo hore ayay muujiyeen walaaca ay ka qabaan khudaarta dibadda laga keeno dowladda federaalka ayaa caqabad weyn ku haysa ganacsatada soomaaliyeed iyo dadka beeraleyda ah taa beddelkeeda waxaa dibadda laga keenay khudaar aanan la cashuurin dowladda jabuuti ayaa bilowday inay raafto dadka itoobiyaanka ah ee aan ogolaashaha ku joogin dalkaas farxaan cali cabdulaahi ayaa warbixin la xiriirta qodobkan inoo soo jeedinaya saacadihii lasoo dhaafay waxaa jabuuti ka bilowday raaf lagu beegsanayo kumanaan itoobiyaan ah oo si ogolaansho la-aan ah ku jooga waddankaas dadka la qabqabtay ayaa lagu gurayaa gaadiid shabaqlayaal ah waxaana dib loogu celinayaa waddankooda falkan raafka ah ee lagu qabqabanayo dadka itoobiyaanka ah ayaa bilowday kadib markii ay dhammaatay muddada koowaad oo loo qabtay inay uga baxaan waddanka taasoo ku ekayd afartii bishan dadkan la raafayo ayaa waxaa qayb ka ah tahriibayaal u dhashay isla dalka itoobiya oo iyagu doonayay inay halkaasi doonyo kaga gudbaan si ay u gaaraan dalka yemen jabuuti ayaa sidoo kale sheegtay in raafkan uu bilow yahay ayna sii socon doonaan geesta kale warbaahinada ka howlgala gudaha itoobiya ayaa dhankooda tabinaya warar abuuraya cadowtooyo dhex marta iyaga iyo jabuuti kadib markii maamulka abiy ciidamada jabuuti ku eedeeyeen inay jirdil u geysteen shacabkooda ku sugan halkaasi ma ahan markii ugu horreysay oo maamulka ka arrimiya jabuuti musaafuriyo itoobiyaanka ku sugan dhulka ay maamulaan mar sii horreysay ayaa sidan oo kale waxaa in ka badan laba kun oo shacabka dalkaas ka soo jeeda ay u daadguraysay xadka ay la wadaagto itoobiya xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in afduub lagu haysto magaalada kismaayo ee xarunta oo ah maamulka la baxay jubbaland axmed cabdulaahi ayaa inoo eegaya faahfaahin la xiriirta qodobkan eliyas gaboose oo horey u sheegtay inuu yahay madaxweynaha maamulka la magacbaxay jubbaland ayaa sheegay in asaga iyo xubno kale ay maxaabiis ku yihiin guryo ku yaala magaalada kismaayo muddo lix bilood ah Ee, intaa ka bacdi annagu ee, waxaan joognaa kismaayo ee, maxaabiis baan ku nahay Ee, maxaabiis horta lamaba dhihi kara waan afduuban nahay ficlan waa afduuban nahay aan maqli jiray diyaarad baa la afduubay iyo magafaa dad qabsaday iyo waxaasaan arki maqli jiree sanadkaanaanu aragnay annagiiba maaragtay arrintii ugu dhacday sidii magafayaasha loola haystaa ama afduubayaasha diyaaradaha la afduubi jiroo kale waxaanu muddo lix bilooda guri ugu xidhan nahay oo ciidamo ee, ee, wata maaragtay gawaarida gaashaaman oo kala duduwan oo nabad sugid leh oo boolis leh oo daraawiish leh ay afarta koonaba nooga fadhiyaan Ee, waad naga ra'yi duwan tahay oo keliya muddada lixda bilood hadda waxaan u xidhan nahay waa naga aragti duwan tihiin baan yaan u xidhan nahay aniga rag kale oo odayaal oo ila jooga iyo dhalinyaro yaryar oo maaragtay reerahoodii iyo carruurahooda iyo laga hortaagan yahay dhanka kale waxa uu ka hadlay xaaladda caafimaad ay ku sugan yihiin isaga iyo dadka kale ee la jooga isagoo sheegay in iyaga oo soddon ruux ay ku jiraan guryo dhowr qol ah Een, marka caafimaadkuna ma fiicna ee, dad soddon dhan oo guri ku jira oo musqulahooda aad garan kartaan oo biyo nadiif isay u heli karaan aad garan kartaan oo isay u kala seexan karaan aad garan kartaan soddon qof oo guri aan ka badnayn afar qol shan qol ku jira daaraddiisa yartaa habeenkii ay iska wada daadsan tahay Een, situation noocaasa idinku waa qiyaasi kartaan annaga waan afduubannahay Een, nin baana u afduubannahay doorasho ka dhacday kismaayo ayaa taageerayaasha eliyas waxa ay u doorteen inuu yahay madaxweynaha maamulka la magacbaxay jubbaland balse doorashadaasi kadib waxa uu la kulmay cadaadis xooggan oo kaga imaanayay dhanka axmed madoobe dowladdiini ah ayaa deegaan hoostaga hawaayi oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose loogu qabtay qaar ka mid ah bulshada halkaas ku nool mubaarak cumar ayaa inoo sii ambaqaadaya faahfaahintan maamulka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose waa iyadan booday dowlad diini oo sare loogu qaadayo aqoonta bulshada ku nool deegaanada iyo miyiga wilaayada shabeellaha hoose taa oo laga dareemi karo hankii wacyiga bulshooyinka nasiibka u yeeshay ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa mar kale soo xiray dowlad diini ah tuulada buulasha ee ka hoosata deegaanka hawaayi ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa halkaasi maktabka dacwada dowlada ugu soo xiray qeybaha kala duwan ee bulshada xiritaanka dowladda ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta dacwada odayaal dhaqan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn mid ka mid a odayaasha dhaqanka deegaanka buulashiiq ayaa ka warmay dowladda lagu qabtay buulashiiq iyagoona wilaayadii ka codsaday in lagu soo celceliyo dowlaadkan lagu dhisayo aqoonta diimeed ee bulshada ay matalayaan dowro ayaa la qabtay maktabka dacwada degmada baraabe muddo sideed maalmood ay socotay dowrada ayna ku socotay tuulada haawaay gaar ahaan tuulada boolisheef alxamdulilah dowladaas wax badan ayaa laga faa'iiday oo diinka ku saabsan sida haddii yahay tawxiidka fahankiisa inay tawxiidka ay bartaan diinkooda ay bartaan ayay ka faa'iideen oo wilaayada ay ka codsanayaan haddana ina duruustan si muhiim ah weligeed ay u socoto si joogta ay u socoto mar labaad iyo mar saddexaad lagu soo celiyo qaar ka mid a dadkii loo soo xiriyay dowladda oo rag iyo dumarba leh ayaa ka warbixiyey muddada ay dowladda u socotay waxay ku qaateen ha magacii waa maxamed nuur cabdi waxaan joogaa gobolka shabeellaha hoose tuulada buulasheekh dowri ayaa noo socotay muddo sideed maalmood ah oo noo waday maktabka degmada baraawe dowladda macnaha kitaabka manaa alwaajibaat mutaxkimaati kitaabkaasaan noo akriyay maxdarooyin badan iyo faatixada saxideeda suuratu naas iyo suuratu lfalaq iyo suuratu laqlaas wax badanaa ku faa'iday dowladda bismillah magaceyga waa raxma xadiin maxamed oo jooga deegaanka buulasheeg oo hoos tagta degmada baraawe waxaa noo socotay dooro muddo sideed maalmood ah dooradaas waxaan ka faa'iidnay kutubo fara badan oo kutubada waxaa kamid ah asaasudiin axkaamu nisaac kitaaba tawxiid tasiixul qur'aan tasiixul qur'aan oo kamid ah sira suuratalfaatixa suuratalfalaq suuratulnaas iyo maxaaradooyin kala duwan maasha allah waana noo faa'iideeyey waxaa doorada noo soo xiray maktabka dacwada markuu noo qabta hadii noo soo xiray dowladan ayaa imaanaysa iyadoo dhowaan deegaanka hawaay dowlo lagu soo gabagabeeyey ganacsatada maktabka dacwada gobolka shabeellaha hoose ee muddooyinkii dambe bulshada u qabanayay silsilado dowlaad ah taasoo bulshada sare lagu qaadayo wacyigooda diineed hogaamiyaha maamulka la baxay hirshabeelle ayaa sheegay in xildhibaan xaadoole uu ka tagay furmaha dagaalka una cararay dalka kenya mar kale iyo farxaan cali cabdulaahi oo inoo faahfaahinaya qodobkan cali guudlaabe oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay hirshabeelle ayaa waxa uu shaaca ka qaaday xildhibaan xaadoole oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk uu isbaaro ku dhibay dadka shacabka ah cali ayaa sidoo kale sheegay in xaadoole uu kasoo cararay furimaha dagaalka isagoo ka cabanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab firxadna ku gaaray magaalada nairobi ee caasimadda kenya waxaan leeyahay xildhibaan ismaa xaadoole uu ka xisho maalin hore waxaan arkayay adigoo geed hoostiis iyo tuunta gashado soo fadhiistay telefishin u yeertay geedka quraca ma aqaan inuu ahay kawaan bari inuu ahay celiw kale ma aqaani shir janaa'id ku qabtay wuxuu ku habboonay tuutadaas inaad la fadhido ama aada la joogto raagaceelo habeenna ka hor ka soo tagtay siddeed saac habeennimaad ka soo tagtay waa ka soo tagtay cawdi warshaqaad hoyatay cawdi xigtana nairobi aad u hoyatay waxay ku habbooneed marka tuutadaas inaad la joogto raagaceella iyo furumarka dagaalka inaad la joogto ku qornay ceebayna nagu taanaga naftirkayna in xildhibaankayni dadka waddada ku safraa ay yidhaahiin dadka shacabkaa waddada ku safraa ay dhahaan waxaan taaganahay isbaaradii xildhibaan ismaan xaadoonaan taaganahay inay yidhaahiin ceebay adiga kugu tahay annagana ceebay nagu tahay hogaamiyahan ayaa waxa uu hadalkan uga jawaabay xildhibaan xaadoole oo kol sii horeysay eedeymo u jeediyey maamulka la baxay hirshabeelle ee uu hogaamiyo cali guudlaawe kaas oo uu ku sifeeyey nidaam mooryaan ah kuna fashilmay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu dambayntiina tiro dad ah ayaa ku nafwaayey dooni ku degtay xeebaha dalka maraykanka mas-uuliyiin maraykan ah ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay meydadka saddex qof halka uu socdo baadigoobka toddoba kale oo ay ku jiraan laba carruur ah kadib markii dooni ay dadkaasi la socdeen ay kula degtay xeebaha gobolka kaliforniya ee dalkaas waxayna intaas ku dareen in maraakiibta ilaalada xeebaha iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ay sii wadaan badigoobka loogu jiro dadka maqan dadka ka badbaaday shilkan ayaa dhankooda sheegay in sagaal qof oo ay ku jiraan laba carruur ah weli la la'yahay balse afhayeenka ciidanka ilaalada xeebaha ee maraykanka ayaa wakaaladda wararka ee faransa barays u sheegay in laba qof oo da ah markii dambe la helay warkii oo dhegaystayaal eedu kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaa ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horraysa waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh